بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى رحمه واسعه فصل وشرائط وجوب الجمعه سبعه اشياء وشرائد وجوب الجمعة جمعة واجبتان كذا شروط دي, دي سبعة أشياء تضب الشيوي الإسلام ومسلم والشخص وإنه إسلام مسلم يهي والبلوغ وإنه قانقار يهي والعقل وإنه ميرقبا والحرية وإنه حرية هي والذكورية يعني والذكورة وإنه لبي هي لبنمو وإنه أبترسنيا xorriyada ayaa markaa waxa weeye nisbada laga haleeshiiyey ee dukuura baa ku filan labnimo oo macnaha lab inuu abtirsanayo waa inuu lab yahay wasixatu waa inuu caafimaad qabaa iyo walistiitaan waa in markaa uu yahay mid degaan ah oo wadani ah bimacnaa degaan ah waa inuu yahay musanifku raxmat ullaahi calayhi halkan waxa uu ka gudagelayaa salaadii jumcada iyo axkaamteeda wax ka mid ah salaada jumcaduna dhammaan ahlulcilmigu siday ku markaa ijmaacsan yihiin ay ku kulansan yihiin waa min alfuruud alacyaan furudul caynyada ayay ka mid tahay oo waa waajib cayni ah bal waxa weeye salaadaha arrinkeedu waa uu ka sii adag yahay waciid adagna waa ku soo arooray cidda markaa ka tegaysa oo nebiga sala allahu alayh wasalam xadiiska muslimka oo kale waxaa ka sugan inuu yidhi lan yantahiyanna aqwaamun can wadcihim اljumucaat ha ka hadheen oo ha ka hadheen qolooyin tegitaanka ay ka tegayaan jumcayaasha aw layakhtimana allahu calaa quluubihim ama alle wuxuu dhababi doonaa oo dabooli doonaa quluubtooda uma layakuunanna min alkaafiliin intaa kadibna waxay ahaan doonaan kuwa moogoon ee xaqa seegan ee qafladdu ay ku dhacday ayay ka mid ahaan doonaan marka ay sidaa tahay salaada jumcadu oo maalinka jumceena la ogyahay fadaa'isha uu leeyahay iyo maalin qoraxi soo baxda maalinka u khayr badan inuu yahay uuna yahay maalintii ilaahay subxaana wa tacaala ummadihii hore in badan uu seejiyey oo yuhuudduna ay sabtida ku dhacday nasaaradu axadda ku dhacday waxyaabaa la midka ah sida xadiista saxiixa ku timi ilaahayna markaa ummaddan uu waafajiyey yoomka markaa fadliga badan leh khasaa'is badanna ay leedahay salaadaasi cidda ay ku waajibayso ayuu musanifku raxmatullaahi calayhi halkan uu tilmaamayaa shuruudeeda waxaana uu tilmaamay cidda toddoba shardi laga helo inay salaada jumce ku waajibayso saddex takliifaadka kale iyo waxyaabaha la ysku kallifay ee takaaliifta kale ayay la wadaagsataa oo xaddu takliifka intuu hore inoogu soo sheegay wey oo waa saddexda hore alislaam waalbuluuq waalcaqlu taasi waxay la wadaagsataa cibaadaadka kale ee waajibka ah iyo shaksiga ashyaada lagu kallifay ayay la wadaagsataa oo shardi u gaara maaha laakiin shuruudda iyada usii gaara wuxuu tilmaamay alxuriya xornimo oo addoonka jumcadu kuma waajibayso hadduuse tukado way ka ansaxaysaa sida adilada ku sugan waxaa la mida labnimo oo dumarka kuma waajibayso sida ahlulcilmiga in badan ijmac kusoo naqliyeen ibnu mundir iyo kayrkiiba adilada saxiixaana ku timi dumarka kuma waajibayso oo ma markaa dumarka saaran ma aha ee waxa ay saaran tahay waa ragga wey weliba baaliqiinta ee caaqiliinta ah wuxuu kaloo tilmaamay shardi inay tahay asixa caafimaad oo qofku haddii uu buko imaatinka salaaduna ay mashaqo ku tahay iyo dhib xaaladda noocaasiya kuma waajibayso mar haddii xuduurkeedu dhib ku yahay oo bukaanku sidiisaba bimujarad almarad xanuunun inuu yahay takaaliifta kuma rido noocay u tahayba ama waxa weeyaan soon ha noqoto ama salaad ha noqoto ama ama markaa xaj ha noqoto ama jihaad ha noqoto ama keyrkii ha noqoto adiladu markay tilmaamayso shaksigaasi bukaanku waa ka ridayaa macnaheeda loogama jeedo bimujarad almarad xanuunun faman kana minkum mariidan aw calaa safar marka soomta la leeyahay kiina markaa buka ama sadcaal ku sugan masalan la leeyahay jihaadkii oo kale laysa cala alacmaa xarajun walaa cala alacraji xarajun walaa cala almariidi xaraj yacni loogama jeedo xanuun ka wax uun hadduu yahda in yar baa madaxuu wareerayaa in la odhanayo iska fadhiiso adiga waxba kuma saarna taa maaha oo sideedaba xanuunku abwaabta shariicada inuu xanuun uun yahay kuma filla inuu takaaliifta rido ee waxa weeye waa in mashaqo arrinkaa isaga iyo cibaadada waxa weeye waxyeelaynayso oo ay shaksigii dhib ku noqonaysaa meeshii waa inay jirtaa marka jumcadiina waa uu yaro xanuunsanayaa sibaa madaxuu ii wareerayaa jumco kaa ridi mayso ee waa inay tahay markaa marad yashaqu calayhi xuduuruhaa yashaqu calayhi xuduuruhaa yacni uu dhibayo imaatinkeedu oo inuu yimaado jumcadii ay dhibayso waa inuu yahay qodobka ugu dambeeya ee toddobaad ama shardiga toddobaad wuxuu ku tilmaamay walistiitaan wadaninimo degaan oo degaanku waa shaksiga meel ku sugnaada ida istaqara fi lbaled markuu shaksigu beledka uu degaankiisu ku sugan yahay ee falam yusaafir canha ila lixaaja dan mooyaane aanu si kale uga sadcaalayn markaas sibaa la yidhaahdaa waa mustawdin yacni waa degaan rasmiya oo had iyo jeer ahlucilmiga in badan oo ka mid ah oo shaaficiyaduna ay ka mid yihiin mustawdinka iyo muqiimka ayaa agtooda farqi u dhaxeeya maanta laakiin halkan wuxuu uga jeedaa sida saxiixa imaamu nawowina uu maray qowlkani waa qowlkii raaficiya laakiin sida imaamu nawowi ahlulcilmiga in badan oo muxaqiqiintahay ay mareen iqaamo quraa ku filan inuu shaksigu muqiim yahay oo uu meesha ku nig yahay laakiin istiitaanku waxba muhim maaha waayo istiitaanku iqaamada wuu ka sarreeyaa oo qofna waa degaan rasmi ah qofna degaan rasmiya maaha eh xukmulmuqiim buu qabaayo waa muqiim masalan wuxuu ama diraaso iyo wax dhigashuu meesha u joogaayo in muddaha inuu joogaa buu rabaa laakiin degaankiisii ma aha degaankiisii ma aha marka istiitaan haddii la yidhaahdo way ka xeel dheer tahay muqiim oo shaksigu muqiim afar maalmood oo qura sadcaalka hadduu niyoodo wax ka badan oo maalinta la soo gelayo beledka iyo maalinta laga baxaya aanay ku jirin inuu joogo xukmulmuqiim bay fuqahada in badana siiyaan waa nig yahay waa degaan duyaa bil baan joogayaa waa min almuqiimiin laakiin min almustawdiniin maaha oo mustawdin maaha marka walistiitaan buu yihi laakiin waxa uu uga jeedaa aliqaama inuu nig yahay waayo mustawdin shardi maaha cinda almadhab cala saxiix shardi maaha ee ka xitaa muqiimka a laftiisa waajib bay ku tahay inkastoo markay doonaan ay yidhaahdaan muqiimka waajib bay ku tahay misna jumcada loo tirsan maayo cadadka jumcadu ku ansaxayso lagu tirin maayo qowlse saxiix ah ma aha ala marka cinda daliil marka la ag istaago ma aha marka sidaa uu sheegay shuruuddaasi ayay jumcadu ku waajibaysaa waayo nabiga waxaa ka sugan sala allahu aleyh wasalam xadiiska abi daawuudka keyrkiiba aljumcatu xaqun waajibun cala kuli muslim fi jamaca waxa weeye jumcadu waa xaq markaa waajib ku ah muslim kasta inuu jamaaco ku guto ilaa arbaca ilaa maa afar mooyaane cabdun mamluuq aw imra'a aw sabiyan aw mariid marka addoon la leeyahay haweenay sebi iyo mariid afartaasi buu markaa xadiisku uu tilmaamay ka markaa shanaad ee waxa weeye musaafirka inaanay ku waajibayna waa sugan yahay oo shaksigu inuu yaanu musaafir ahayn marka shanta qodob ee uu sheegayba adilada waa ku sugan yahay wa sharaa'idu ficlihaa shuruudaha ficilkeedu macnaha shuruudu sixada shuruudulwujuubkii markuu soo tilmaamay shuruudu sixihii buu rabaa inuu tilmaamo wa sharaa'idu ficlihaa ay wa sharaa'idu sixati ficlihaa shuruudaha samaynteedu ay ku ansaxaysaa halaasatun waa saddex hadduu markay doonaan sideedna way u tiriyaan markaa waanay noqonaysaa sideed haddii loo tiriyo haddii siyaabo kale loo kala qaadqaadana dhib ma laha siduu halkan oo kale u kala qaadqaaday oo qaybna shuruud laga dhigo qaybna faraa'id laga dhigay wixii la mid ah wa sharaa'idu ficlihaa ay wa sharaa'idu sixati ficlihaa shuruudda samaynteedu ay ku ansaxaysaa halaasatun waa saddex kow an takuna albeladu misran aw qarya beledku waa inuu yahay meesha lagu gudanaya ee jumcaha lagula imanaya magaalo waa inay tahay misran magaalo waa inay tahay aw qaryatan ama tuulo waa inay tahay magaalo oo beledka suuqa had iyo jeer iska taagan ee joogtada ah iyo qaadiga iyo waxyaabaha ale baa magaalo la yahay haddaanu had iyo jeer suuq joogto a lahayne meeshaa dee loo soo shirtigayo maantiya hadhowna la iska deminaye aan suuqa taagan ee iska joogtada ah iyo qaadiga iyo waxyaabaha lahayna dee tuulaa la yidhahdaa marka labadaa midun waa inay tahay oo meel degaan rasmiya loo yaallo waa inay tahay ee meelaha waxa weeyaan kale waa inaanay ahayn waayo nebigu sala allahu alayh wasalam dee markii uu madiine jumcada ka oogayey tuulooyinka ku xigxigtiyo arlada macnaha degaankaa iska reer miyiga iyo meelaha la yaallo ee aan magaalada rasmiga a noqon ama tuulo dee weyn oo caadiya noqon jumcada ma uu amrin sida la og yahay maadaamay sidaa tahay meeshu beled la yaallo oo ama magaalo ha lagu magacaabo ama waa tuulo ha la yidhahdo waa inay tahay oo meel markaa la yaallo oo beled la yaallo waa inay tahay ee meel reer miyigu iska degayo oo hadhow ka sadcaalayo oo ka guurayo marka doog la sheego waa inaanay ahayn wa an yakuna alcadadu tiraduna waa inay tahay arbaciina min ahli ljumuca afartan ahluljumco ah oo jumcadu kuwii ay ku waajibtay toddobadii shardi laga helay ah waa inay tahay afartan waa inay tahay oo rag markaa muslimiin oo mukallafiin oo axraar oo mustawdiniina yani shuruuddii aynu soo aragnay waxa weeye dad leh waa inay yihiin marka runtii tirada ay markaa ahlulcilmiga in badan shardinayaan oo ilaa shan iyo toban qowl masalada ay ku soo aroortay weliba haddii lasii kala farco aqwaashana ilaa labaatan qowl wey oo shan iyo tobanku oo markay iska duuduubantahay shan iyo toban noqonaysaa marka hoos isha loo sii geliyo ilaa labaatan qowl waa noqonaysaa shan iyo tobankan laftoodu isma waafaqsana ee aqwaasha qaarkood baa isa saaran oo marka lasii kala saaro kala laba qowl noqonayo marka runtii masaladu markaad si dhaba u eegto waxaad arkaysaa inaanay geyin kuna habboonayn khilaafka intaa leeg inuu galo khilaafka intaa leeg inuu galo waayo salaada jumce salaadahay ka mid tahay wixii shuruud dheeraada la siinayaana waa inay tahay wax adilada sharciga ku sugan shuruud dheeraada wixii la siinayo waa inay tahay mid adilada ku sugan sida xadiiskii haddeer aynu tilmaamayno oo kale ee nebiga sala allahu alay wasalam uu tilmaamay dee addoonkii mamluuqa ahaa iyo kii bukay iyo kuwa inaan lagu lahayn masalan taasi oo kale waa daliil cad oo tilmaamaya khudab inay leedahay oo khudbado ka horeeyo leedahayna adiladaasi cad u tilmaamaysa marka adiladu shuruudda ay sida cad u tilmaantay mooyaane salaadaa kale in shuruud dheeraadaha oo aanay lahayn iyada la saara iyo masalan jamaaca in lagu guto dee adiladaa tilmaantay oo aanay jamaaca la-aan ansaxay laakiin waxaanoo shuruud ah iyo tirooyinkan jamaacada lagu qaydayo wax allaaliya wax daliil oo ku sugani ma jirto waana masale aada is odhanayso khilaafka intaa leeg xaq umay lahayn waase iska dhacdaa oo bani aadamku cilmiga heer kastuu ka gaadho naqsi ehel buu isaga yahay way dhacaysaa waqtiyo badan masaladu inay si uun isaga simbirirxato marka xaqiiqatan jamaaco uun in la sugo mooyaane tiro go-an in la sugaa daliil ma leh afartan iyo qeybkii doona in jamaaco lagu guto in la sugo mooyaane oo daliilka ku sugan mooyaane wax ka badan in lagu xoog xoogsadaa daliil ma leh shaaficiye iyo qeyrkood doona daliil uma haystaan meelaha ay ka dayayaanna iska daa inay shardi faa'iidayse eh xitaa daliil masalada u ah ila daliil kastaa shardi ma faa'iideeye iska daa inay shardi faa'iidayse xitaa masalada daliil ay tiro tusinaysaa ma jirto nebiguna sala allahu alayh wasalam intaa uu tukanayay ama ina amrayay ama waciidka kusoo aroorinaya ka tegitaankeeda ma odhan afartan isla eegta iyo intan isla eegta wax daliiloo kaga sugani ma jiro wa an yakuuna alwaqtu waqtiguna waa inuu yahay baaqiyan mid baaqiya waa inuu yahay oo waqtigu waa inuu joogaa oo sideedaba salaada jumce iyadoo sideeda a lama qalleeyo oo qadaa ma laha oo ma suuragal aha jimcii baa iga tegay oo aan qallaynayaa inaad tidhaah ee jumcaha waxaa la tukadaa beddelkiisa oo duhur ah ee lama jumca ahaan looma qalleeyo marka markaa jumcada la oogayo waqtigii waa inuu baaqi yahay waqtigii duhur ee jumcada la tukan jiray waa inuu baaqi yahay wa an yakuuna alwaqtu baaqiyan fain kharaja alwaqtu waqtigu hadduu baxo aw cudimat ishuruud ama shuruuddii la waayo sulliya duhran duhur baa la tukanaya waxaa la tukanaya waa duhur wey oo haddii shuruuddii la waayo ama waxa weeye waktigiiba baxo dee lama qalleeyo jumce e duhur baa loo wareegi oo beddelkeedii oo duhura baa lala iman wa faraa'iduhaa faradyaalkeedu macnaa arkaanteedu bay ka dhigan tahay bacdu ahlilcilmina saddexdaa shardiya hore saddexdan dambena shuruud bay ka dhigaan oo waxay ka dhigaan shardiga markay doonaan maa laa budda minhu wixii lagama maarmaan oo markay doonaan ahlulcilmigu shuruudda marna waxay ka dhigaan shardiga isdilaaxiga ah ee ah waxa shaygu la-aantii aanu ansaxaynin kharajulmaahiyana ah waxaan lala imanayo wax ka baxsan markay doonaanna arkaanta iyo waxaba shuruud lafdigaa way ka cabiraan cinda alfuqaha oo salaadu wixii ay ama cibaadadu lagama maarmaan u ahba ama daakhilkeeda ha ku jirto ama khaarijkeeda ha noqdee waxay ka cabiraan shuruud marka bacdu ahlilcilmi saddexdanna shuruud bay ku tiriyaan waana iska istilaax ee dhib ma laha haddii la yidhahdo waa shuruud iyo haddii la yidhahdo waa arkaan sida halka wa faraa'iduhaa halaaa faradyaalkeeda iyo arkaanteeduna waa saddex khudbataani laba khudbo in lala yimaado oo salaadaa kale kaga duwan tahay nebiguna sala allahu alayh wasalam waa joogtiyey marna kama tegi ka ilowba ilowa in lala yimaadaa laba khudbo oo ka horeeya oo yaquumu uu istaagayo fiihimaa labada khudbo uu markaa istaagayo oo uu sarajoog ku akrinayo oo wayajlisu uu fadhiisanaya baynahumaa dhexdoodana uu fadhiisanayo fasli uu ku kala faslinayo juluus markuu dee uu istaagayo labadoodaba de waa markuu awoodaya ee marka kale fadhigaba waa ku akrin karaa fadhigaba waa ku akrin karaa wa an tusallaa waa in la tukado ragcatayni laba ragco oo salaada jumce inay laba ragco tahay ee aan laga badin karin waa bilijmac waa bilijmac marka rukniga koowaad faradyaalka saddexda waa khudbataan waa mid weeye wa an tusallaa ragcatayn laba ragcadood in la tukadaa marka shardiga labaad ama rukniga labaad weeye fi jamaacatin ay wa an taqaca fi jamaaca jamaaco waa inay ku dhacdaa shardiga saddexaad oo hortu laba khudbo waa in lala yimaadaa ko salaadii jamac waa waa in laba ragcadood la tukadaado wax ka badan lama ogolo jumco ma noqon karto iyo wax ka yartoona waa laba jamaacana waa in lagu tukadaa oo jamaaco waa inay ku dhacdaa arrintaa iyada oo mufrad adigoo ah oo fii xaali infiraad ku sugan keliga inaad tidhaahi waxaan tukanayaa jumcaan tukanayaa cidna kaa yeeli mayso wa hay-aatuha hay-aadkeeda iyo sunnayaasheeduna arbacu khisaalin waa afar arrimood wey alquslu maydh oo waa in loo maydho maydhana waa inagii soo aragnay ahlulcilmiga daa'ifo ka mida inay leeyihiin waa waajib qolana inay leeyihiin mar kastaba waa sunne qowlna inuu kala saarayay ou lahaa waa waajib fii xaalin waa sunna fii xaalin aakhar waana qowlka aynu usoo iilanay buu ahaa marka wuxuu leeyahay alquslu maydh iyo wa tandiifu ljasad jidhka in la nadiifiyo oo jidhka in la nadiifiyo iyaduna waa qodobka labaad wey oo jidhkii wuxuu u baahan yahay nadiifin maydha iyo nadiifinta jidhkuna waa kala jaad oo maydhuna waa gaar shaksigu waa dhici kartaa inuu maydho isagaan jidhkiisii si dhaba u nadiifin oo jidhka waxyaaba badan baa lagu nadiifiyaa markaa nadiifin wuu u baahan yahay wa lubsu thiyaab albiid maryo cadcad in la soo xidho iyadana arrinka saddexaad ee lagama maarmaanka awey oo maryo cadcad in shaksigu uu usoo xidho oo hub markaa fiican uu soo xidho waayo had iyo jeer huga cadcad sidiisa ayaa loo sunneeyaa iyo qofka markaa dhintana dee waa ka lagu kanfayo saynu arki doono wa akhdu dufur ciddidii in la jaro iyo wadiibu ulg ama watadayur is-udgin sida fii bacdi nusa ku sugan marka ciddiyaha in la jaro oo la is-udgiyo tanna markaa tii u dambaysay ayaa u ka dhigaya nusakda qaarkood oo shan ka dhigayaana waa jireen marka waxa weeye ciddiyihii iyo masalan shaarubadii oo la jaro iyo xalqulcaana iyo nadfu libdi iyo kilkilooyinko la rifo iyo timaa hoosoo la iska xidhiyo waxyaabahaasoo dhani waa mina markaa sunan waana arrimo loo baahan yahay bixasabi alxaaja in loo lagula yimaado marba qofku intuu uga baahan yahay oo mar kasta jimco kastaa la sunanaya la odhan maaye waa bixasabi alxaaja marba sida dantu keensanayso waana inaanay afartan casho ka badan oo markaa ay tahay wax ka yar muddada hawshaa markaa lagu fulinaya wayustaxabu waxaa la sunneeyaa alinsaatu fii waqti lkhudba waqtiga khudbada in la aamusaa waa la sunneeyaa buuli khudbada waktigeeda in la aamuso adiladu inay amartay laba iskuma hayso waana adilo saxiixaynkii keyrkoodba ku sugan oo macruuf oo la yaqaan maadaamay sidaa tahay oo jumcadii aamuskeedii lays amrayo bal waxa weeye qofka xitaa yidhaahda aamus sida saxiixaynka ku sugan ma qofka qof hadlaya yidhaahda aamus faqad laga la yidhi laqwi buu la yimi iyo hadal markaa aan fiicnayn arrinta noocaasi ahi waxa ay tusinaysa daahir ahaanteeda waa la garanaya oo waxay muujinaysaa inay xaaraan tahay in la hadlaa misna musanifku raxmatullaahi caleyh halkan wuxuu ku maray dariiqada in badan oo shaaficiyada ka mida ay maraan oo ah inay sunno tahay sababka uu sidaa u marayaa waxa weeye adiladii aamuska ina amartay iyadoo meesha taalla ayaa adilo kale oo hadal in lagu hadlay muujinaysa oo nebiga ka suganina ay jirtaa sala allahu alayh wasalam dabeedna wuxuu rabaa inuu kaga sarfiyo xaaraan noqodka adiladaa kale oo nebigu sala allahu alayh wasalam inuu saxaabada qaarkood la hadlay way sugan tahay weliba waqaa'ic dhowra bay masaa'ilkaasi ku sugan yihin dhowr dhacdo in nebiga lala hadlay isagoo khudbada ku jirana way sugan tahay labaduba waa sugan tahay nebigu isagoo khudbada ku jira inuu bacdu saxaaba la hadlay isagoo ku jira khudbada in lala hadlayna waa sugan tahay wax nahyaana aanu samayn marka waxay leeyihiin nahyigii mar haddii adilo kale oo arrintii bannaysay soo aroortay taxriimkii way ka sarfinaysaayoo ila alkaraaha ayay u sarfinaysaa oo u leexinaysaa ahlulcilmiga daa'ifo kalena waxay leeyihiin maya ee arrintu sidaa a u camimaysaan ma aha nahyigu marka hore inuu caam yaho khudbadda laga aamusaa dee way caddahay oo waynu isla qirsannahay labada daa'ife ahlucilmigu markaynu intaa isla qirno in nebigu sala allahu alayh wasalam bacdu saxaaba la hadlayna shaki kama joogo inay isaga la hadleenna shaki kama joogo haddaba masalada ha camimin oo hadalka ha caam yeelina eh intaa nebiga ka soo aroortay iyo halkay ku soo aroortay uun takhsiiska ku gaar yeela ile nahyigu waa mafsada mafsadadii maslaxadan sharciga ee soo aroortay ee wax bannaysay halkay ku soo aroortay uun ku banneeya inta kalena mafsadada sideedii ku baaqi yeela oo kaga fogaada nahyiga oo waxaad tidhaahdaa khudbadda jumce in lagu hadlaa waa muxaram mana bannaana ilamaa shaksigu inuu khadiibka la hadlayo limaslaxatin sharciya inuu khadiibka la hadlayo khadiibka laftiisa la hadlayo ama khadiibku isaga la hadlayo mooyaane oo labadaa adilada kusoo aroortay uun takhsiiska ku gaar yeela ee ha odhanina hadalku waa iska bannaan yahay laakiin waa laga fiican yahay waayo karaaha haddii la yidhaahdo karaahadu xiyaska markaa ibaaxada ayay ku biiraysaa oo jaanibka ibaaxaday taagan tahay waxyaabaha bannaan bay ka mid tahay sharcan mar haddaad markaa halkeedaa ku khasisabaya oo intaa ka dhiga qowlkaa dambaana fiican oo saxiix ah in la yidhaahdo khudbadda in lagu hadlaa sharcan ma bannaana ilamaa intaa daliilku ku soo arooray mooyaane intaa daliilku ku soo aroorayna khadiibkay ku kooban tahay oo ama isagu cid la hadlay oo hebelow salaadii sunnada ahayd ma tukantay kacoo tuko iyo wax la mid ah ama in isaga lala hadlo sidii nabiga sala allahu alayh wasalam halaakat alamwaali waxyaabaha la midka ah markii saxaabada qaarkood lahaayeen xoolii waa halaagsameen oo abaar baa dhacday waka alla noo bari marka waxaynu leenahay sida saxiixa ah iyo qowlka saxiixa ah waxa weeye inaanay karaaha ahayn ee ay xaaraam tahay inay xaaraam tahay in lagu hadlo khudbadda jumce inta aynu xaaraamtaa ka soo reebaynaana waa intaa daliilku ka soo reebay oo ah khadiibku hadduu isagu la hadlo marka marka bacd almustamiciin mustamiciinta qaarkood kuwan dhegaysanaya kuwa ka mid ah ama mustamiciinta kuwa ka mid ahi ay khadiibka la hadlaan waayo taasi maqsuudkii iyo ujeeddadii khudbada laga lahaa waxba yeeli mayso oo khadiib haddaad tidhaahin oo aad rabto inaad isaga la hadasho khudbaddii la dhagaysanayo waxba yeeli maysa wuu aamusayaa heebaa dee meesha xigto wuu ku sugayaa khudbaddii markaa lumi maysa wuu hayaa waa korhay bay ka dhigan tahay dabeedna markaa saad leedahay sidaa iyo sidaa ayaa jirta markaad sidii iyo sidii u sheegto intaa kadib buu khudbaddiisi iyo hadalkiisii bilaabanaya laakiin haddaynu inagu dhexdeenna ka wada hadallo waar hebelow miyaanu si wacan u dhigin nidhaahno ka warran arrimihiisa yidhi khudbaddii ku luntay way ku dhaaftay khadiibkii wuu hadlayaa marka waxaynu leenahay inay dadka mustamiciinta ay wada iyagu dhexdooda ka wada hadlaan taxriimku sidiibu ugu baaqi yahay mana bannaana laakiin haddii mid ka mida limaslaxatin sharciya khadiibka ula hadlo ama aayad u saxo ama xadiisu khalday u saxo waxba dhib ma leh ama khadiibku mid ka mida la hadlo yada hebel miyaanay sidaa ahayn arintu ama wuxuu weydiiyo maxaad sidaa u yeeli weyda ama maxaad sidaa u samaysay waxba dhib male marka intaa daliilku ka soo reebay oo quraynu ku gaabsanaynaa inta kale asalku waa taxriim waman dakala almasjida masaajidka kii gala walimaamu yaxdub wa xaal walimaamu imaamkuna yaxdubu uu khudbadaynayo sallaa wuu tukanayaa ragcatayni laba ragcadooda khafiifatayni fudud uma yajlisu intaa kadibna waa fadhiisanaya uma yajlis intaa kadibna waa fadhiisanaya waxa uu tilmaamayaa haddii uu shaksigu soo galo iyada oo imaamku khudbadaynayo ayuu masaajidkii soo galay ama goobtaa imaamku ka khudbadaynaya dee le way dhici kartaa masaajidkiiba hadduu doono inaanu dhisnaynba markaase magaalada dhexdeeda meel bannaan oo xukmulmasjid un wadataa uu ka khudbadaynayo waxay noqonaysaa inuu labadii ragcadood ee sunna ahaa la yimaado oo hadalkii la diiday iyadoo ma aha hadalkii la diidaya ma aha labada ragcadood ee taxiyatulmasjidka waa la imanayaa waliyatajawas fiihimaa baa nebiga kaga sugan hana soo gaabiyo oo ha fudaydiyo marka waxa weeyaan falyarkac ragcatayn waliyatajawas fiihima marka laba ragcadood ha tukado oo hana fudaydiyo marka waa sidaa uu musanifku tilmaamaya raxmat ullahi caleyh fasl wasalaaة اlciidayni sunaة muؤakada wa salaatu lciidayni labada ciidood salaadoodii sunnatun mu'akada sunna la adkeeyey wey salaada ciidaynku waa sunna mu'akada oo iyadu markaa shamlinaysa raggii iyo markaa dumarkii iyo waxa weeye kii nagaa iyo kii markaa musaafirka ahaa ee beledka yimi musaafirku ciddo ku tukan maaye waa kii beledka yimi oo musaafirkiina way shamlin hadduu beledkii jumcada xale ciidaynka laga oogayey uu yimaado oo xorkii iyo addoonkii iyo jamaaco iyo munfarid iyo mid kastaba iyadu waa loo bannaynaya qofku inuu keligii tukado inuu jamaaca la tukado intaba waa loo bannaynaya waktigeeduna waa markaa ay qoraxdu soo baxdo ee waktigii nahyiga dhaafee dee qadru rumx intii ay dhulka iska jarto laga bilaabo ilaa intay duhur ka gaadhayso ay ka zuulayso waa ay joogtaa wahiya ragcataani bi waana laba ragcadood markaa salaadu ciidaynku bacdu ahlilcilmi sida halkan oo kale waxayaan waa sunna mu'akada bacdu ahlilcilmina min alfuruud alkifaaya ayay ka dhigeen bacdu ahlilcilmina fardulcayn bay ka dhigeen waa fardulcayn bay qolo kastabana adiladeeda ayay daliishanayaan oo qolana xadiista saxiixa ah ee nebiga sala allahu alayh wasalam lagu weydiinayey shan salaadood waxaan ka ahayn oo salaadoo ku waajibtay markaa shaksiga inay jirto nebiguu tilmaamaya maya laa ilaa an tadawac inaad sunno falato mooyaane maya ee wax kale kuma saarno qolo xadiiskaasay daliishadeenoo waxay yidhaahdeen dee salaadani waa sunne awaamir haba ku soo aroorto oo arrinkeeda aada ha loo ad adkeeye salaad aan shantaa ahayn oo waajibahi ma jirto allahuma ilaa ijmaac iyo wax si kale dee markaa u sugnaado oo waajiba mooyaane sida salaada janaasada iyo waxay lamid ah ahlulcilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen nebigu sala allahu alayh wasalam siduu u ad adkeeyey xitaa jumcada uma adadkay waayo rag iyo dumarba tan waa la amray dumarkii xitaa kuwii markaa waxa weeye hablihii guriga ku sugnaa iyo muxajamaadkii dumarkii dhowrsoona dhammaan dibadda ha usoo baxay maaday xitaa tii oo markaa ha yimaadeen ciidda musallaa ha yimaadeen xitaa kuwii xaydka qabay ayaa lay ha soo baxeen xitaa tii bilaa jilbaabka ahayd baa layay saaxiibadeeda kale jilbaabka waxaa ka soo hawiyso marka arrinta sida loo ad adkeeyey xitaa jumcada looma adadkay si marka aada u culus baa loo ad adkeeyey mana sugnaan mar qura nebigu sala allahu alayh wasalam isagoo sadcaala mooyaane meel uu kaga tegay haba yaraatay ma jirto oo ma sugna isagoo neg meel allaaliya meel uu kaga tegayoo yidhi markuu doono ar hebel uu soo tujiyo ina kala kaxeey ma dhicin markaasi aada iyo aada u adag ayuu u daneeyey marka ahlulcilmiga in badani waxay yidhaahdeen waxa weeyaan waa fardulcayn waayo waajibna way ridaysaa sida qaalibkee la yaqaanana waajibka waajibun baa rida waa sida qaalibka haddana wax kaloo ka sarfiyaa meesha jiro waayo salaada jumcay ridaa oo lagu ijmaacsan yahay inay fardulcayn tahay ayay meesha ka saaraysaa oo haddii labadoodu maalin kulmaan waxa bannaan in duhur layska tukado jumcaha meesha laga saaro ciidda lagu qaabsado marka waxaad arkaysaa miisaanka ay leedahay fardulcaynkii dhammaan inay meesha ka saartay mar hadday meesha ka saarteen iyada lafteeda fardulcayn taaga awoodda intaa leeg ee ay fardulcaynkii dhammaan meesha kaga saartay waa markaa cibaadadaa leh wey waa cibaadadaa dumarkii xitaa sidaa loogu adadkaynayo ee la leeyahay markaa ha tageen kuwa xayd qaba iyo nooc kastay u yihiinba marka qodobkan fardulkifaayuhuna mundabit maaha bay yidhaahdeen oo qowlkan fardulkifaayuna qowl aynu dabdin karayno oo had iyo jeer cibaadaadka marka la leeyahay shaygaasi waa fardulkifaaya wax lagu dabdiyaa buu leeyahy oo lagu garto iminka haddii la yidhaahdo maydka aasidiisa iyo kutukashadiisa iyo caynkiisaasi waa fardulkifaaya la yidhaahdo waa la garanaya markiiba maydka aasidiisa aasid inta ku filan waa la yaqaana curfan wa sharcan waa la garanaya marba meesha la joogaa unbaa la eegi hadday meel adag tahay iyo hadday meel jilicsan tahay iyo haddii dadka xoogooda iyo markiiba waa la garanaya qof kastaaba hadii la yidhahdo war maydka aasidiisa intee ku filan ka aan cilmi lahayn halkaas ka jooga odhan waar intiinaas waa ku filan tiinaasyeelyeelina horta soo aasa waa la fahmi karaya jihaadka haddii la yahda yaa ku filan markiiba waa la fahmaya cid kastoo khibrad caskariya leh oo ciidan wuxuun ka taqaanaa marka la weydiinayaa ciidanka gaalada ee halkaa soo socda yaa ku filan waa fardulkifaaya ee weli inaguma tacayunine halkoodaa waa kuwa iska jooga weli beledkeenna ma soo gelina inaynu ku duullana waa badhnaaba ah ka warrama yaa ku filan fardulkifaayaha markiiba way sheegayaan ciidan intaa leeg inaynu u dirno oo saanad intaa leeg u diyaarino oo waktigaa isku beegno insha allah waa ka guulaysanaya way sheegayaan laakiin hal tani mundabit maaha bay ahaden oo sida kuwaa kale markiiba loo dabdin karaya loo garanaya lo odhanaya intaasaa ku filan haddii la yidhaahdo ciid oogideed yaa ku filan war hortu ciid oogideed shicaarku muuqdo yaa ku filan dee la garan maayo intee ku filanto oo toban kun baynu magaalada ka saarnaa ma intaa qadarkee ku filan midda kale haddii qadarkaasi ku filan yahay maxaa dumarka xaydkale iyo dadkaba loo ururinaya iyo kuwa bilaa jilbaabka ah way adkaanaysaa boqorada fardulkifaaya qawlkoodu ma xumo oo daliilkoodu ma xoog yara eh laakiin muntabit baanu noqonayn qaabkii lagu yaqaanay shareecada ayaanu si dhaba u waafaqay marka waxaa xoog badan cala alqawl saxiix in la yidhaahdo salaada ciidaynku waa fardulcayn waa fardulcayn sunaba maaha gebigeeduba waa fardulcayn oo shaksi awoodi karaya inuu tasaahulo iskaga tago wax suuragala maaha wax suuragala maaha hadduu xitaa jamaacada iyo musallaha tegi kari waayo waa inuu gaarkiisa u dukado ee salaadaa inuu xaqiro iska dhaqaaqa wax suuragelaya maaha qawlkaasi ayaa xoog badan maxalkanina maxalkii aynu aada ugu basbin kari lahayn aqwaasha iyo adiladooda qoloba intay daliishatay iyo say isugu jawaabeen iyo aynu ku khulaasayn karar lahayn ma aha waayo waktiga aynu kitaabka uhaysano iyo isma keenayaan hadalku haddii uu dheeraado wahiya iyaduna ragcataani waa laba ragcadood oo yukabiru uu takbiiranayo fi luulaa ta hore marka fi ragcat lula sabcan toddoba siwa takbiirat lixraam takbiiratu ixraamku aanay ku jirin toddoba kasoo ay kasoo hadhay takbiirat lxraam takbiirta lagu gelaya toddoba aanay ku jirin ayuu ragcadda hore takbiiranaya labada ciidoodba labada ciidoodba waa isku hal dariiq wa fi thaaniyati ay wa fi rakcati thaaniya ragcadda labaadna khamsan buu takbiiran shan siwa aan ka aanay ku jirin takbiirat lqiyaam oo takbiirat lqiyaamku aanay ku jirin siwa takbiirat lqiyaam aanay ku jirin takbiirat lqiyaam waa laba ragcadood mid kastaaba labada ciidood waa laba ragcadood mid kastabana ta koobaad toddoba jeer baa la takbiiran ragcadda labaadna shan baa la takbiiran mid kastaba ragcadda horena takbiiratulxraamku toddobada kuma jirto ragcadda labaadna takbiirtii lagu istaagay takbiiratulqiyaamku kuma jirtee waa shan mutawaaliyaad oo israacsan oo markaa sanka iskula jirta weeye oo macnaa wakti yaroo iska muctadilun loo dhexaysiinayo wa yakhdubu wuu khudbadaynayaa bacdahaa dabadeed khudbatayni laba khudbo oo yukabiru uu takbiiranayo fi luulaata hore tiscan sagaal uu takbiiranayo fi haaniyatina sabcan toddoba uu takbiiranayo marka takbiirahaasi waxba saxiix maaha takbiir inay ayaamu aklin wa shurbin wa dikrullah ay tahay oo takbiir iyo in lala yimaado maalmaha ciidaha iyo waxa weeye la takbiirta shaki ma laha khudbadda haddii lagu darana dhibaata kuma jirto laakiin waxa weeye sida khudbadaha kale ayaa xamdalada iyo in alxamdu lilahida lagu bilaaban waxa weeye takbiiraha iyo alfaadaasina in lala yimaada waa fiican tahay laakiin mid ka qayb ah oo ilowba ilow lagama maarmaan u ah ma ahe khudbadaha kale uun sida loo bilowdo ayaa loo bilaaban xitaa laba khudbadood inay tahay sida saxiixa ama sugna oo laba khudbadood xitaa inay tahay sida saxiixa ama sugna oo adigu aaraha qaarkood iyo adilada qaarkood ahlucilmiga qaarkood ansixiyen waa jiraan lakiin sida saxiixa ah waxa weeye ee la odhanayo waa ka khudbatay ljumca oo kale weeye yani ma sugna ma sugna mimbar in lala yimaadaana markaa ma fiicna oo arrin markaa sax ah iyada lafteedu maaha arrin sax ah ahlulcilmiga oo salafka ka mida qaarkood oo ogolaaday waa jiraan laakiin qowl saxiixa maaha marka waxay noqonaysaa intaa dabadeed kamana horayso khudbaduya way ka dambaysaa kamana horayso waayo adii jeer ahlucilmigu waxay yahaan siiba shaaficiyado kale waxay yahdaan ilaa toban khudbadood oo macruuf oo la yaqaano oo ay markaa iyagu ka dhigayaan labadii jumcaha oo masalan jumcihii iyo kuwan ciideynka labadan ciideynka mid kastaaba dee khudbadaheeda wadato iyo kusuufkii iyo qorax madoobaadkii iyo dayax madoobaadkii kuwooda iyo istisqaagii iyo roob dalabkii waxyaabahaasi oo dhan dhammaan waxay yidhaahdaan waa laba laba khudbadood bay yidhahdaan laakiin runtii in badan oo ka mid ahi adiladeedu ma sugna ay laba labada khudbadood ka dhigayaan waxaana yidhahdaan mid kastaba khudbaduhu way ka dambeeyaan oo waxaa markaa dambeeya khudbadaha ilamaa ta jimce iyo tacarafa mooyaane ta jimce dee waxaa horeeya khudbadda oo labada khudbadood baa horeeya yowm alcarafana waa la mid oo labada khudbadood baa horeynaya ee waxa weeye salaadu way dambaynaysaa salaada duhur ee carafa lagu tukanaya labada ah labada ragcadood ee waxa weeye halkaa lagu tukanayo carafa ee waxa weye macal casarkiina lala jamcin doono tan noocaasi ahi waxa weeye way dambaynaysaa salaada dambaynaysa kuwa kale na waa laba laba uun bay yahdaan khudbadood ilamaa wixii aan ka ahayn khudbada carafo marka laga yimaado khudbadaha kale ee maalin maalmaha xajka oo ilaa saddex ah saddexdaa kale waa hal hal bay yidhahdaan laba laba ma lakiin khudaboo dhan waxay yidhahdaan waa laba laba lakiin runtii saxiix ma khudubkanay laba labada ka dhigayaan inta badani saxiix ma wayukabiru wuu takbiiranayaa min quruubi shamsi laga bilaabo qorax dhaca min leylati lciid habeenka ciidda waa ciidda ciid alfitrida habeenka ciid alfitrida ee ramadaantu baxayso marka qoraxdu dhacdo laga bilaabo ayuu takbiirtaa ilaa an yadkula alimaamu fi salaa ilaamaa imaamku intuu salaada ka gelayo ilaamaa inta salaada ciidda laga gelayo intaa takbiir ayuu la imanaya marka habeenkaa ciiddu soo galo ciid alfitridae ramadaantu baxdo habeenkaa waktigaa maqribka laga bilaabo ilaamaa inta imaamku salaada ka gelayo takbiirtaasi way furan tahay haddii imaamku salaada galo takbiir dambe ma jirto waa dhammaaday waktigii takbiir dambe oo lala imanaya ma jirto mar hadday ciiddu tahay ciid alfitri wa fi ladxaa ciid aladxada khalfa salawaati almafruudaat ayuu takbiiran salaadaha faradka ah gadaalkooda ayuu takbiiranayaa min subxi yowmi carafa laga soo bilaabo maalinta carafa subaxeeda qowlkanaa saxiixa ah tilmaamaya min subxi yowmi carafa in la bilaabaya salafka in badanna waa ka sugan yihi min subxi yowmi carafa maalinta sagaaloodka ayaa la bilaabaya subaxeeda ila alcasri baa lagala gaadhi casarka ila alcasri lagala gaadho casarka min aakhiri ayaami tashriiq maalmaha hilbawadhadka ayaamu tashriiqa la yidhaahdo ee hilbawadhadka maalinka u dambeeya casarkeeda ilaa lagala gaadhay waa maalinta bishu saddex iyo tobanka tahay bisha dilxija maalinta ay saddex iyo tobanka tahay maalintii la ciiday tobanbay ahay saddexdaa maalmood ee ka dambeeya koob iyo tobanka labiyo tobanka iyo saddex iyo tobanka ayaa ayaamu tashriiq la yidhahda waana ayaamu aklin wa shurbin wadikruullah waa maalmo cunis iyo cabis iyo ilaahay xuskiisa maalmo xitaa soon lala imanayo ma aha maadaamay sidaa tahay maalinkii sagaaloodka laga soo bilaabo markaa sidaa marka loo eego takbiirtii waxay noqonaysaa shan maalmood waa maalintii sagaaloodka ee yowm alcarafa aynu halkan subaxii ka bilownay caawa oo ciida iyo saddexda ka dambe shantaasay noqonaysaa fasl wasalaaة اlkusuufi sunaة muؤakada wa salaaة اlkusuufi salaadii qorax madoobaadka iyo dayax madoobaadka sunatun sunno weeye mu'akadatun la adkeeyo ida lafta lafteeda ahlucilmiga qayb ka mid ahi waxay ku tageen inay waajib tahay qowlkoodaasina baciid maaha wa salaatu lkusuufi salaada qorax madoobaadka iyo dayax madoobaadka oo kusuuf waxa weeye iyo khusuuf haddii waa alfaada ay ahlulcilmigu yidhahdaan ida ijtamaca iftaraqa waida iftaraqa ijtamaca hadday isu yimaadaan kala macnay qaataan oo macnaha way ku kala tagaan hadday kala tagaan oo mid qura la sheegana isku macnay noqdaanoo labadaba ka joogunbaa shamlinaya sida miskiin iyo faqiir oo kale haddii miskiin iyo faqiir la sheego miskiinkuna macno gaaruu noqon faqiirkuna macno gaaruu noqon haddiise waxa weeye marba mid qura la sheego oo maanta la yahado war foqorada ha la siiyo wax masaakiintiina waa ku hoos jirtaa ama miskiin haddii la sheego faqiirkina waa meesha waa ku jira haddii laakiin labadoodaba la sheego miskiin iyo faqiir dabada la isugu xidho midba macno gaaru qaadanaya marka maanta kusuuf maadaamo layna yidhi labadiba wey wa salaatu lkusuufi salaadii qorax madoobaadka iyo dayax madoobaadka labadaba waa kusuuf wey sunatun sunno weeye mu'akadatun la adkeeyo fain faatad hadday tagto lam tuqda lama qalleeyo hadday tagtana lama qalleeyo asalkiidaba tanoo qura kuma gaar aha eh salaadaha daatu sababka ah ee aan daatul waqtiga ahayn salaadaha sababka leh ee aan waktiga lahayn hadday tagaan sidoodaba lama qalleeyo salaadaha kale la qabtaa oo salaadaha qaarna wakti bay leeyihiin sida duhur casar maqrib waa wakti qaarna wakti ma lehee sabab bay leeyihiin oo iminka taxiyatulmasjidku sunnada lala yimaado labada ragcadood sunna ahee lala yimaado marka waxa weeye masaajidka lasoo galo ee wakti go-an male waa markii lasoo galaba haddaad hadda la iman weydo hadhow inaad tidhaahdo waan qallaynayaa arigaa labadii ragcadoodee hadeer waan ilaaway taxiyatulmasjidka hataan qallaynaya cidna kaa dhegaysan mayso waayo sabab bay lahayd sababkiina wuu tegay waktigiisa waa ku daayay masalan labadii ragcadood ee lala imanaya waysada dabadeed oo kale haddaad weysaysato oo la iman weydo hadhow mar kale aad weysaysato inaad tahay warya labadii iminka iyo labadii horeba aan isku daro wax lagaa dhegaysanaya maaha waayo sabab bay lahayd wakti may lahayn sabab bay lahayd saqdhexe weysayso hargalay weysayso subax weysayso waysaday arrinta ku xidhnayd markiina lamaad iman marka inaad tidhaahid haddaan la imanaya lagaa dhegaysan maayo roob doon waa salaad sabab leh sabab bay leedahay oo marka abaar iyo wax kugu kacaan wey inaad tidhaahid hadhow adoo iska barwaaqaystay waryaa berigii dhood weyna seegtay inaynu roobdoon la nimaadnaabay ahayde war haddaan qallaynayna soo saara cidna kaa dhegaysan mayso qodob soconaya ma waayo sabab bay lahayd sababkii waa tegey qorax madoobaadka iyo dayax madoobaadkuna waa la mid intaa ay joogaan ayay salaadoodu joogtaa haddayse waktigoodii baxo oo qoraxdii iska caddaato sideedii ku noqoto inaad tidhaahid war haddeer sidee wax inaga ahaayeen arina soo ururiya aan tukanay wax soconaya ma wax soconaya ma fain faatad hadday tagto lam tuqda la qallayn maayo waayo wakti may lahayna sabab bay lahayd sababkiina waa tegey sababkiina waa tegey wa yusallii waa tukanayaa likusuufi shamsi qorax madoobaadka iyo wakhusuufi lqamari dayax madoobaadka ragcatayni laba ragcadood buu tukan fii kulli ragcatin ragcad kastaabana qiyaamaani laba istaag bay leedahay yudiilu oo uu dheeraynayo alqiraa'ata qirada fiihimaa labada istaag dhexdooda qirada uu dheeraynayo ayay leedahay waarukuucaani laba rukuucood bay leedahay oo yudiilu tasbiixa fiihimaa labadoodaba uu tasbiixda ku dheeraynayo ayay leedahay duuna sujuudi sujuuddase ma dheeraynaya buu yidhi waana qowlkii imaamu raafici raxmatullaahi calayhi uu maray ayaa ah qowlka markaa yidhi lama dheeraynayo sujuudda laakiin sida adilada saxiixa ku sugan sujuudda lafteeda waa la dheeraynaya waana qowlka imaamu nawowi laftiisu raxmat ullaahi calayhi kitaabkiisa majmuuca uu ku rajaxay yidhi adiladu siday tilmaamaysaa waa in sujuuduna dheer tahay shakina ma laha oo adiladu waxay tilmaamaysaa sujuudda lafteeda in la dheeraynayo marka halkaa uu inaga yidhi duuna sujuud bimacnaa laa yudiilu sujuud uu ina leeyahay waa weji daciif ah ee saxiixu waxa uu yahay in markaa qadarka rukuucdii ka horreeyey waxa weeye sideedoo kale in loo dheeraynayo ah, taasi baa markaa sax ah adilada saxiixaynkana ku sugan ee qawlkani qowl la dhegaysanaya duuna sujuud yidhi ma aha waa weji daciifa wey waana qowlka imaam raafic iyo uu maray wey marka wuxuu tilmaamayaa qorax madoobaadka iyo dayax madoobaadka inay tahay laba ragcadood salaad kasta oo labadooda ka mid a waa laba ragcadood qowlkana saxa inay laba ragcadood tahay aqwaal kale waa jiraan ragcad kastaabana waxay leedahay laba sara joog labada sara joog mid kastaba ama labada istaag mid kastaba faatixadana waa lagula iman qiro kalena waa lagula iman oo dheer weliba mid kastaba oo marka koowaad markaad xidhato faatixadaad akri markaad istiftaax iyo wixii aad la imanaysay la timaado faatixadaad akri kadib marka qiro dheer baad akri qiro dheer dabadeed markaad akrido waad takbiiran oo waad rukuuci markaad rukuucdeen rukuucdana dheerayso sidaas si la-eg ayaad misna waxa weeye ictidaal ula iman marka aad ictidaalkii la timaado yaad samicalaadii la timaado intaa kadib misna faatixadii baad dib u bilaabaysaa faatixadii baad dib u bilaabaysaa misna qiro kaloo dheer baad la iman misna waad rukuuci misna samicalaadii baad ku noqon markaasaad sujuudi ta kalena sidaasi leeg baad u geli markaa sidaa loo eego waa arbau waa arbacu rakacaatin fi arbaci sajadaat waa afar ragcadoodoo afar sujuudood ku dhex jira macnaha xagga sujuudda marka laga eegana salaaddu waa laba ragcadood oo de waa laba ragcadoodun marka xagga sujuudaha laga eego xagga qirooyinka kale marka laga eego afar rukuucood afar faatixo afar marka ictidaal intaba way leedahay marka waxa weeye waa afar ragcadood bay hoosta ka tahay xaggan sujuudaha ururiyo laba ka dhigaye inta kale afar bay ka tahay oo had iyo jeer dalabatulcilmiga in badani waxay halmaamaan inay waxa weeye faatixada labaad soo celiyaan oo waxa weeye qirada markay faatixada hore akriyaan iyo wixii ay raacinayaan ee suwar dhaadheera ama qiro dheera ayay rukuucaan samic allah markay yahdaan bay qiro kaloo caadiga bilaabaan iyagaa faatixadii la imaada marka taasi saxiix maaha waa in faatixada lala yimaadaa oo ay salaadaasi yeelataa afar faatixo afar rukuucood iyo afar ictidaal dirkaba waa inay yeelataa iyo afar qiyaam oo dee waa halkii faatixooyinka lagu akrinayo intaba waa inay leedahay waxa weeye markaad xagga kale ka eegto wixii aan sujuudaha ahayn waa inay afar ragcadood ka tahay wayakhdubu wuu khudbadaynayaa bacdahaa dabadeedna khudbatayni laba khudbadood buu khudbadaynaya intaa dabadeedna laba khudbadood buu la imanaya waa meelihii aynu ku taxqiibinayno saxiix maaha khudbad in lala yimaadaa way saxan tahay weliba sida saxiixana khudbadaasi waa raatiba weeye waa in lala yimaado cala alqowli saxiix ahlulcilmiga wa isku hayaan laakiin laba maaha laba maaha waayo nebiga laba kama sugna sala allahu alayh wasalam lakiin inuu khudbadeeyey oo uu tilmaamay ina ashamsa walqamar aayataani min aayaat illahi tacala laa yankasifaani limowti axadi walaa lixayaati faida ra'aytum dalika fadcu llah wakabiruu wasalluu watasadaquu hadiista saxiixa inuu sidaa ku yidhi iyo sida la midkaa waa jirtaa uu yidhi war qoraxda iyo dayaxu waa laba aayadood oo ka mid a aayaadka alle umana madoobaadaan qof geeridii axad dhintay qof weyn baa dhintay in la yidhaahda sax maaha waa ictiqaad faasida jaahiliyadii hore adeegsan jirta qof dhintay daraaddii uma madoobaadaan qof noolaaday macnaa qof dhashay qof noloshii iyo dhalashadiina uma madoobaadaan waa xalay qof baa dhashay in la yidhaahdo ee arrintaa markay aragtaan alle barya oo takbiirta oo tukada oo sadaqadaysta oo kale marka waxa weeye nebigu waa khudbadeeyey in la khudbadeeyaana waa fiicanta waa hal khudbad lala yimaado laakiin waxba laba ma aha cala alqowli saxiix inuu nebigu leeyahay sala allahu alayh wasalam waa aayaad ka mida aayaadka alle iyo in iminka la yidhaahdo qaabkay ku imanayaan wax ka mida baanu ognahay oo saacadda noocaasiyabaa dayaxu madoobaanaya oo intaasuu soconaya oo beledkaasuu ku dhacaya arrintaydu kama saarayso inay ka mid tahay aayaadka ilaahay kama saarayso oo shayga in la ogaadaa kama saarto inuu aayad ka mida aayaadka alle yahay waayo intaad ogaatay wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliila cilmi inta laynaga siiyey waa wax yar intaad ogaatay inta qarsoon baa ka badan ee adigu aanad ogeyn inaad waktiga ogaatay iyo siduu u soconaya wax weyn ma aha ciddii khibrad u leh way ogaan kartaa waxa ka dambeeyase ee xaqiiqa ah ma ogid waayo sanadna waxaa laga yaabaa intaasoo jeer inuu madoobaado waxaa laga yaabaa marka qaarkoodna intaas iyo toban sano inaan la arag allaa og xikmadda uu ka wato intanaad og tahay mooye inta kaa qarsoonna allaa yaqaana waxay ujeedadeeda dambe tahay laakiin adigu inuu baad ogaato oo tihi dayaxuna halkaasuu maray xadibkuna halkaasu martay halkaana qorraxda ku beegantay saasay isu qariyeen waxaasi wax markaa waxa weeye daboolaya inuu aayad alle yahay maaha waad ku saxan tahay inaad ogaatayna lagugu ceebayn maayo laakiin waxa weeye waxa aanad ogeyn ee ka dambeeya waxa weeyaan ma ogid allon baa og sanadka inay abaar noqoto iyo inay sida noqoto waxa weye xikmaddu kaleeya alla isagaa yaqaana adigu ma odhan kartid waxa weye mar hadday sidaa noqoto sidaa noqoto wanagi kartay xidigaa halkaa maray oo saasay noqoto wax macnaay kuu samaynaysaa ma jirto shayga inaad wax ka ogaatay macnaheedu maaha inaad wada ogaatay aayaadkana alla takwiif iyo cabsigelin ayuu la soo diraa waxa ka dambeeyana ee xaqiiqada rasmigaana alla isagunbaa og wa yusiru hoos buu u dhigayaa fii kusuufi shamsi qorax madoobaadka hoos buu udhigaya hoos buu akrinaya wayajharu wuu la jahrayaa fii khusuufi lqamar dayax madoobaadkana qirada waa la jahrayaa nabiga sala allahu alayh wasalam xadiista qaarkood waxaa ka sugan in qiradiisa la maqlayay uu markaa ku akrinayay qorax madoobaadka qaarkoodna waxay tilmaameen inaan la maqlayn sidaas marka ay tahay ahlulcilmiga qolo waxay ku jamcisay wartii dayax madoobaadka ayuunbaa la maqlaye ta qorax madoobaadka lama maqal waayo salaadina waa salaad habeen salaadna waa salaad maalmeed salaad maalmeedu hoos udhig bay asal u leedahay salaada habeenkuna kor udhigis bay asal u leedahay marka labada adilo aan sidaa ku jamcino xadiiska sidan tilmaamay waxba kama anaan maqlayn iyo ka yidhi waa maqlayna aan sidaan ku jamcino ahlulcilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen in saxaabada mid ka mida yidhaahdo waxba kama anaan maqlayn dee ka kalee yidhi waan maqlayey waxa weeye ma anfinayo isagu awaalkiisu ka warramo isagu inaanu maqlaynin hadduu ka warramay ma anfinayso ma diidayso ka yidhi anaa maqlayay markaa la yskama hor imanaya anigu maan maqlayn dee anaa maqlay codkuna kor buu ah mar hadday sidaa tahay waxay yidhahdeen salaada noocan ah qaabkeedii o dhan sidan isu bedelay ee aayaadka ka mida aayaadka alle xilligaa daraaddeed loo tukanayo xilligaa lala yimi waxa u laa'iq ah una habboon adiladuna ku kulmaysaay oo aanay iskaga hor imanayn jamcin kaloo la yahdo way iska hortimi aan kulminana aanay u baahnayn in la yahdo labada salaadoodba waa jahri labada salaadoodba waa jahri waana qawlka aynu ku tegayno in labaduba jahri yihiin aynu shaaficiyada halkan ku khilaafayno oo leenahay labada salaadoodba waa jahri ta maalinimada lala imanayo oo qorax madoobaadka ah iyo ta habeenka lala imanayo dayax madoobaadka labaduba waa jahri halkaa haynoo joogto wallahu subxana wa tacala alam